waana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa isbedeladii ugu dambeeyey ee dhinaca siyaasadda iyo maamulka ee ka dhacay soomaaliya gaar ahaana dowladda federaalk soomaaliya isbedel waxaa lagu sameeyey hogaankii baarlamaanka goor sii horreysana waxaa xilkii laga qaaday oo loo magacaabay guddoomiye cusub maxkamaddii sare taasoo dad badan ay u arkeen inaanay waafaqsanayn dastuurka dalka maxay tahay sababta ay dowladdu haddaba isbedelladan u samaynayso mase yihiin kuwo dhabba sax ah oo siyaasadeed dalka ku hogaaminaya inta aanu u gudbin barnaamijka oo ay marti inoogu yihiin wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil rofesor cabdi ismaaciil somataro wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka heritage oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa warbixin arrintan ku saabsan hordhac barnaamijka inoogu haysa sahre cabdi axmed haye sahre mahadsanid falastiin wakhti aad u gaaban oo ka yar muddo laba bilood ah oo isxigay ayay dhaceen isbedelada guddoonka maxkamadda sare iyo kan baarlamaanka tani waxay abuurtay in dad badani ay u qaataan arrintan inay tahay mid siyaasadaysan laakiinse garsoorka dalka oo ah awoodda saddexaad kana madax bannaan hay-adaha dowladda ahaana halkii loogula noqon lahaa isqabqabsiga dhinaca sharciyada ee dowladda dhexdeeda ayaa muddo aad u dheerba aan dhisnayn waxaana taasi ay keentay in wareegtooyin lagu magacaabo xilalkii ayaga ay soo magacaabi lahaayeen oo guddoomiyaha maxkamadda sare uu ka mid yahay inkastoo sharcigii golaha garsoorka la meel mariyey sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii haddana ma aysa suuroobin in la dhiso golaha waxaana kii ku-meelgaarka ahaa ee horey u jiray uu wareegto ku kala diray madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud maarj labadii kun iyo shan iyo tobankii isagoo markaasi u cuskaday inaysan waafaqsaneen nidaamka federaalka ee dalka ka hananqaaday waxaana taasi ay keentay in muddaba dalku uu la-aado garsoor ku-meelgaar iyo mid rasmi ah intaba abuukaati cabdikariim maxamed soomaali wuxuu muddo aad u dheer ahaa sharci yaqaan dalka iyo dibaddaba ka soo shaqeeya haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho waxaa dhacday golihii adeega in la kala ceeriyo taas weliba waxaa kasii horeysay in la sameeyey sharcigii lagu dhisaayey waxaa la yidhahdaa golihii adeega ile marka hore waxay ahayd sharciga in la sameeyo siduu dastuurka dhahay kadibna lasoo dhiso oo xubnihii ka qaybgalaya la sameeyo marka waxaa cad in xataa sharcigaas naftarkiisa qodobkiisa shanaad waxaa la sameeyey sharcigaas soddonkii juun laba kun afar iyo toban ayaa la anshiyey oo baarlamaanka u baasgareeyay marka qodobkiisa shanaad farqadiisa saddexaad waxay si cad u sheegaysay howlwadeenada garsoorka ee jooga ee jira hadda ee hawsha wada inay sidooda sii ahaadaan oo aan la bedelin oo ilaa golihii kale la sameeyo waana waana mid logic ah taasna ma ayna dhicin oo waxaa dhacday in golihii la kala ceeriyo waxaa dhacday madaxweyne xasan sheekh inuu ku magacaabo dakareeto uu ku magacaabo guddoomiyihii maxkamadda sare waa guddoomiyaha hadda jira oo guddoomiyaha maxkamadda sare dakareeta lagu magacaabo ee looga qaaday elkaxanaf xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare waxa ay dhalisay buuq gaar ahaan markii uu diiday xilka wareegtada looga qaaday asaga iyo sidoo kale magacaabista ninkii bedeli lahaa asaga xildhibaanada inkastoo aysa arrinkan si rasmiya u soo faragelinin doodana aysa ka yeelanin haddana weli wa ay ku kala aragti duwan yihiin xildhibaan sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaa waxa ay qabtaa sida tan annaga baarlamaanka waxbaba lama mariyaba waxaan u malaynayaa dowladdu inaysanba aaminsanayn inayba tahay baarlamaanka uu joogo ee sharcigiiba horta dawladdu ma aaminsanaba waa midda koowaad midda labaad in lasoo mariyo ninkaas ma sharci buu ahaa dee inta laga qorayay waa ujeeda inuusan ahayn nin maxkamada kasoo shaqeeyay inuusan ahayn nin halkaas jidgarayn kara ee meel walba hadda soomaali waaba laga sheekeeyay oo watan laga sheekeynayo marka haddaan walaalo macaanay runta laga hadlayo ma aha mid anigu maanta sacdiye ahaan aan ka wada jawaabi karo waa mid loo wada jeedo baarlamaan ninkaa lama soo marin isla markiina dee buuq baaba ka dhashay oo maxkamadii iyo way soo refuse garatay way way way waxay laga soo jawaabo oo la yidhi ninkaas inuusan meesha uusan jidgarayn karin meeshaas uusan geli karin laakiinse si ka duwan aragtida xildhibaan sacdiyo waxaa isna qaba xildhibaan daahir amiin jeesow oo isna isbarbardhig ku sameeyey waddada hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu maray iyo tii madaxweynihii ka horreeyey xasan sheekh maxamuud uu maray mar haddii guddiga adeega garsoorka aan la dhisin ee shalayto guddoomiyaha maxkamadda sare wareegta lagu magacaabay haddana hadda madaxweynaha wareegtay awalba ku magacaabo wareegtana uugu qaada marka wax qalad ahoo aan ka hadalno hadda meeshaas ma jiraan laakiin sida ku haboon waxaa weye in hay-adaheena oo dhan ay kumeel gaarka ka baxaan oo kuwa isdoorta ay noqdaan oo la sameeyo guddigii adeega garsoorka laakiin hadda guddiga adeega garsoorka nooma samaysno guddoomiyaha maxkamadda sare sidii ku yimid uu ku baxay marka baarlamaanka uma malaynayo hadda option ugu banaan oo uu ka hadli kara male haddaba su-aasha taagan ee isweydiinta mudan ayaa ah sida sharci rasmiya uu ugu leeyahay madaxweynaha inuu magacaabo guddoomiyaha maxkamadda sare iyadoo aan la dhisin guddigii adeega garsoorka dalka ee sagaalka xubnood ah waa kan mar kale abuukaate cabdikariin maxamed soomaali micnaha maadaama uuna matalayo madaxweynuhu golo adeegna uusan jirin micnaha waa wa waa mataqaanaa meeshaas wa waxaa ku jirto in uu uu madaxweynuhu leeyahay danta ummadan fiirinaya meeshan cabasho badanaa ka dhacday golo adeeg ma jiro markaa golihii wasiirada lasoo marsiiyey soo soo jeediyeen isagana dekareeta kusoo saaray laakiin ma aha si sharci ah waafaqsan waayo golihii garsoorka golihii adeeg garsoorka ayaa lagu xadgudbay madax banaanidiisa marka saas loo dhigo laakiin waxay ahayd mar hore in laga soo shaqeeyo ilaa ay haddana lama samayn goor la samayn doonana ma aqaano marka caqabado badanaa jira waa ognahay laakiin waxay ahayd sharcigii horeba soddonkii juun oo lagu dhisay golihii adeeg xataa lama raacin kaas xataa lama raacin isku soo wada duubo soomaaliya oo siyaasadda iyo garsoorka aysan kala saarnayn weli wax badan sharcigii kumeelgaarka iyo kan federaalkana aysan isku waafaqin qabyana ay yihiin ayaa sal waxay u noqotay in heerka cadaaladda ee dalka uusan dhisnayn oo uusan dhammaystirnayn sababo la xiriiro ayadoo aysan jirin guddiga garsoorka ee sagaalka xubnood ka kooban ayadoo mararka qaarkoodna taasi loo tiirinayo in madaxda ugu sarraysa ee dalka aysan ka go'nayn taabagelinta guddiga adeega garsoorka sababo la xiriira awoodda dheeriga ay ku soo baxayso waxayna ahayd hirgelinta awoodda cadaaladda mid muddo badanba laga soo meermeerayey falastiin mahadsanid sahra anu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ay sahre cabdi axmed noo diyaarisay haddii aan mar kale idin xasuusiye barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoos jibriil oo ku sugan magaalada muqdisho brofesor cabdi ismaaciil samater oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota kuna sugan dalkan maraykanka iyo cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda heritage ee magaalada muqdisho aan ku horumara wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay tahay sababta ay dowladdu ugu lug lahayd isbedeladii ugu dambeeyey ee lagu sameeyey hogaanka baarlamaanka iyo maxkamadda sare oo dadku ay u arkeen inay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka gaar ahaana tan maxkamadda sare oo kale dowladdu dad badan waxay sheegayaan inay doonayso inay wax isku nuuca oo hal meel looga taliya ay samayso ama ay awoodda marorsato maxaa uga jawaabi lahayd adiga waxaa jira falastiin waxyaalo badan oo runtii mataqaanaa sababay in xukuumadda ay samaysaa isbedelo ama reform hadday noqoto dhinaca baarlamaanka saa og tahaybo ummadda soomaaliyeed aaday waxay uga daashay baarlamaano u taagan mowshino aan aan micno lahayn oo aanan ku salaysnayn sababo muhiim ah runtiina iyo prime ministerra la bedelo iyo madaxweyne iyo prime minister isku hor yimaado taasna waxay ay carqalad ka dhigi jirtay xukuumadda programkii u yaalay oo loo igmaday oo dad kaloo badanna kala shaqeynaayeen in la hirgelin waayo mar walbaba maxaa yeelay wasiiro cusub baa lixdii bilood ba yimaada prime minister cusub baa yimaada sagaalkii bilood ba cusub dadkii qofkii xakameyn lahaa waxa waaye guddoonka baarlamaanka professor jawari shaqooyin badan ku fiicaya waa jirtay laakiin arrintaas waa ka hoos baxday waxaana u muuqatay markii dambe in ay jireen factionno rabay inay asaga isticmaalaan warnama ama xukuumadda laftigeeda inay carqaladayaan marka waxay noqotay arrin laga laga fursan waayo taas waa midaas midaan kaleeto waxaa kusoo hortay maxkamadda dan maxkamadda madaxweynaha barnaamijka uu doorashada ku galay waxyaalaha ugu waaweyn waxaa kamid ahaa inuu horumar ama isbedel ka sameeyo garsoorka saan ognahay garsoorka soomaaliya waa burbursan yahay yani ma aha keliya inuu musuq maasuq u dhintay laakiin waa burbursan yahay waa broken marka wuxuuna wuxuuna uu ballan qaaday inuu yani sanad qaadanayso in la bilaabo la dardargeliyaa reformka lagu sameyn lahaa garsoorka prime ministerka laftigiisa programka xukuumaddiisa waxaa udubdhig u ahaa garsoorka in lagu waxeeyo nasiib daro garsoorka ninka ugu sarreeyey wuxuu ahaa ibrahim iidle oo oo ahaa supreme courtka uuna ballan qaaday inuu kala shaqeynayo xukuumadda in reformkaas la galaa laakiin hase ahaatee waa ku guul daraysay musuqi jiray siduu ahaa maana waa kasii daray marka waxyaalaha keena horta taasay noqotay in isbedel yimaada waa mahadsantahay madaxweynahan uu yidhaahdaa aniga waktigii waxaa la jooga aan aan ka dhabayn lahaa reformka inaan sameeya waa mahadsan tahay n waxaan siinayaa n professor cabdi ismaaciil samater
ramadaan karim falastiin iyo dadka ku dhegaysanaya duqeyda meesha fadhidaba iyo dhalinyarta nin baa dhalinyar on garanayaa waxa weeyaan wasiirku uu ku mahadsan yahay laakiinse waa in runta la isku sheegaa haddii run la sheegi waayana roob di'i maayo waxaa wasiirku imika uu inoo qiranayaa inay dawladdu ka dambeysay dagaalkii lagu qaaday jawaari una dagaalkaasi baarlamaanka gudihiisa ka bilaabmin horta taasi waa wax cusub oo soo baxay oo dadku markii hore hay ogaayeen laakiinse dawladdu hayna qiranayn tan labaad waxa weeyaan markaa in jawaari inta lala fadhiisto la dhaho waxyaabahan baa jira sidan baa jira sidan baa jira haddii la yidhina dee ummadda umay sheegin haddayna jirinna dee kaba daranba taas marka inay dawladdu ku eedan tahay jawaari kamuu keenin motion dawlad weli sidii maxamed cabdullaahi loo doortay markaa shikiga iyaga ku jira waa inay soo caddeeyaan oo banka soo dhigaan tan kale maxkamadan ka hadlanaa walaal waxa weeye madaxweynuhu maalin qura muu sheegin meel uu kusoo qorayna ma jirto in ibrahim iidle iyo maxkamadda uu fadhiyo ee garsoorka ka u sarreysa inay musuq maasuq qaateen marka waxa weeyaan shiki baa la abuurayaa si dadka magacooga loo dilo hadduu madaxweynuhu daacad ka yahay in la abuuro cadaalad weyn oo dhisan oo madax bannaan muxuu uga bilaabi waayey inuu soo sameeyo guddigii garsoorka u talin lahaa ee ibraahim iyo wixii la caanamaala madaxda u noqon lahaa muxuu soo samayn waayey marka waa ceeb baan anigu qabaa in qof dembi una gelin dhakada laga saaro ciddi doonaya ahaado ama madaxweyneha ha ahaado ama guddoonka maxkamadda sare ha ahaatee laakiinse madaxweynuhu isaga naftiisa ayaa musuq maasa ku yimid jegada madaxtooyada oo bixiyey lacag fara badan markuu lasoo dooranayay marka ha lasoo wada bandhiga waxaasoo dhan walaal ha la caddeeyo waa mahadsan tahay haye cabdirashiid
waad mahadsan tahay salaftiin horta maxaa la yidhahdaa bedelidda jawaari iyo hadda bedelidda la bedelay gudoomiyaha maxkamadda sare waxaa habboon in mar kasta horta la haysto dastuurka qof kastoo soomaaliya inuu dastuurka koobi ka haysto oo inaan calankeena buluug yahay oo xidig dhexda ku leeyahay iyo xuduudaheena meelahay yihiin iyo magaca dalkeena waxaasoo dhan ku xaqiixayo oo cadeynhayo ay ku caddahay waa dastuurka oo lagu wada joogo oo qofka madaxweyneha madaxweyne ku yahay kii gudoomiye kii xildhibaana marka hore dastuurka marwalba in loo soo maa la reseer gareeyo oo lagu noqdo oo la fiirfiiriyo waa muhiim ana markaa maalinta dhaweyd aan akriyay wareegtadii soo dhacday madaxtooyada kasoo dhacday ay ti email ahaan nooga soo dhacday wixii u horreeyay aan sameeyey waxay ahayd dastuurka inaan fiiriyo qodobka sagaashanaad baana ka hadlahaya awoodaha madaxweynaha iyo maaragtay gaar ahaan xarafkiisa ka waa ka hadlaya marka waxaan siri macnaha qorsiyada dastuurka horta inuu ogol yahay inuu madaxweynuhu maxkamadda sare qofka haysta shaqada ama u diidi karo ama ka qaadi karo inkastoo aan marar badan usoo joogay wajibkuna aan usoo joogay marka waxaa fiican dastuurka in la fiiriyo dastuurka waxaa ku qoran in uu madaxweynuhu ka qaadi karo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka xilka ka qaadi karo kadib markii guddigaas adeega garsoorka dastuurka waxaa ku qoran guddigaas adeega dastuurka markay soo jeediyaan in xilka qof laga qaado ama guddoomiye maxkamad saraa ama guddoomiye maxkamad sare qofkii loo dhiibahayo markay soo jeediyaan kadib madaxweynuhu inuu magacaabo marka su-aasha aniga aan aqoon oo hubin oo aan jeclaan lahaa haddii wasiirku aan lagu jahal bixin karo naga jahal bixiyo ama dawladda ay cadeyso sida doctoorku yirina aniga waxaa ila madaxweynaha waxaa u ficnaan lahayd inuu xoogiis isugu geeyo inuu guddiga adeega garsoorka dhiso haye wasiir
cabdirshid arrinta guddiga garsoorka waad ku saxsan tahay waxa dastuurka wuxuu leeyahay guddiga adeega garsoorka ayaa sameynayo tala bixin ama recommendation recommendationaas uu bixiyo madaxweynaha uu qaadanaya ama diidaya waxa yaallo sida cabdirashiid hadduu sheega waaye guddiga adeega garsoorka ma dhisna sababta u dhisna waa warka idin sheegaya guddiga adeega garsoorka sharcigiisi waa la ansixiyey baarlamaanka sagaalaad oo aniga aan ku jira ansixiyey xubnahoodii baa waxaa la hor keenay baarlamaanka sagaalaad baarlamaanka sagaaladaa soo soo celiyey soo diiday uu yidhi ma aadan marin habkii loo rabay uu soo celiyey xubnihii la geeyey haddii markaas la baasgalayn lahaa maanta waa jiri lahaa guddi adeeg garsoor laakiin guddi adeeg garsoor ma jiro yani sababta la madaxweyne xasan sheekh ku khasabtayna inuu markuu ka qaadayo ilkaxanaf uu dekreeto uga qaado iidlana uu ku magacaabo dekreeto waxay ahayd waxaana jirin guddiga adeega garsoorka haddana guddiga adeeg adeeg garsoorka ma jiro dekreetadii lagu lagu lagu keenay iidle oo kale un baa lagu keenay gudoomiyaha cusub saas ay tahay barnaamijka xukuumadda waxyaalaha ku jiro oo golaha wasaaradda horyaalla waxa waaye in la dhisaa guddiga adeega garsoorka sida ugu dhaqsi badan wasiirka cadaaladda ayaana falaha ku hayo waxyaalaha hadda oo madaxweynaha barnaamijkan u yihaahdeen waxaan rabnaa inaan dardar gelinaa reformka lagu samayn lahaa garsoorka waxyaalaha ugu horeeya la qabanayo waxay tahay oo hadda saaran miiska in la dhisaa guddigii adeega garsoorka guddiga adeega garsoorka ayaa laftigiisa si yara culus dhismihiisa ay ku jirto oo ah waxaa la rabay xubno ay kamid yihiin guddoomiyaha xuquuqul insaanka guddiga xuquuqul insaanka madaxa banaan guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah xeer ilaaliyaha ururka qareennada guriba noocaas inay ku jiraan waxaa hadda aanan jirin waxaa waaya maxkamaddii dastuuriga eed ma dhisna soo xubintaas ma la heli karo guddigii xuquuqul insaanka waa lasoo magacaabay kulligiis wuxuu hor yaallaa cabinet markii la baasgareeyo xubintii kale waa iman kartaa wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa weydi mida kale waxaan ii sheegaa madaxweynaha waxyaalaha kaloo ku qasba waxa waaye waxaa yaallo kaysas fara badan boqolaalo ah oo dhulal iyo laysku haysto oo runtii dhibaato weyn ka imaan karto saas awgeedna hadda wuxuu magacaabay guddi ka tala bixiya oo oo marjac ah oo failalkaas inta darsa la fiiriyo wixii hortabin leh ama priority leh sida loo xalin lahaa looga hadlaa lagana hadlaa gudoomiyaha cusub la magacaabe arrimo runtii xasaasi ah oo waaweynaa runtii jiro oo qofkii maanta ama maraykan jooga oo armchair critic ah uu inta ka hadla dhahayo waxaan khalad waayo laakiin runtii carqaladooda waaweyn aan haystaa runtii oo qaarkood ay keeni karaan dhibaato waaweyn marka wasiir halkaasaan rabaa inaan su-aal kaa wey inaan halkaas su-aal kaa weydiiyaan rabaa haddii aanay dhisnayn maxkamadii dastuuriga ahaa oo muhiim u ahayd guddiga adeega garsoorka inta maxkamadda sare wax laga bedelayo maxaan loogu mashquulin in guddiyadaasi lasoo dhiso waxyaabaha dhiman si loo soo buuxiyo tan kale waxaa sheegtay in guddiga hore loo celiyey sababtuna ay ahayd inay buuxin waayeen shuruudihii laga rabay dowladda hadda adiga aa wasiirka ka tahay oo lagu xaqlinayo inay rabto in dowlad isku nuuc ah oo isku fakara ay dhisto sidee loogu aamini karaa inay haddana soo dhisto guddi adeeg garsoor xilligan
horta horta waxaad ogaanaysaa ujeedada keentay markaad tidhaahid maxaa loogu hormari waayo guddiga adeeg garsoorka labadaba waa la samayn karaa tanna waa socotaa guddiga adeeg garsoorka oo ku sheegay process ay maraysaa oo oo guddiyadaas dadka xubin kamid ahaa waxooda la dhisa waxaa kamid ahaa guddiga xuquuqul insaanka oo bulooyin badan socday waa lasoo dhamaystiray maxkamadda dastuuriga aheyd sharcigiisa waxaa gacanta ku haayo wasiirka cadaaladda marna waa waa la keeni doonaa xubintaas waa dhismi doontaa laakiin micnaheeda maaha in la leeyahay wax kalena yaan reform lagu sameynay sababta guddoomiyaha meesha looga qaaday guddoomiye iidla waxay ahayd ballanadii lala galo waxay ahayd inuu qayb ka noqdaa reformka madaxweynaha iyo barnaamiserka ay rabaan in la sameeya runtiina inta uu meesha joogay reform iyo wax u dhow ma uusan sameynin raallina kama uusan ahayn waa mahadsantahay marka yacni waxay iska sii socdaan wixii ma soconayso waa mahadsan tahay waxaan siinaya professor cabdi ismaaciil walaal waxa weeye magac yeeristu ma wanaagsanaa wasiirka isagay u taallaa taasi laakiinse dhowr su-aalood in ummadda looga jawaaba oo challenge ku noqonaya madaxweynahan anigu halkan qabaa waxa weeye xataa haddii la aqbalo wuxuu wasiirku sheegayo oo la doonayo in isbeddel cadaalad ku dhisan in la sameeyo sidee bay ku dhacday nin dhallinyar ah oo digrii qura sita oon maxkamad soo fadhiisan oo shaqaale hoose ka ahaa guddiga doorashooyinka ee waddanka in halkaa laga soo qaado maxkamaddii sare loo soo dhiibo taasi waa ta koowaad ta laba oo ummadda in madaxweynuhu intu soo fadhiisto armuuraha uu soo bandhigo sababta keentay in la waayey cid kale oo khibraddan leh waa kow ta labaadna waxa weeye arrintan dhulkuu ka hadlay dhulka maxkamadda ugu sarreysa lama soo gaadha maxkamada hoose oo gobol iyo waxbaa jira maxaa kuwaa loo soo marin waaye mise guddiga la usaariya madaxweynuhu kasoo talinaya dhulka waxa weeye mid barbar marasa cadaaladda wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadihii barbar maras oo madaxweynihii iyo dawladdiisu ay ku shuqul leedahay marka markaad waxaasoo dhan isku soo qaadid waxaan kusoo gebagabayni waxaa jira dad aanu isnaqaano oo waddanka degan haddii walal ka yidhi qolooyinka kursiga iska fadhiya maraykan iska jooga iska hadlaya nin loo yara ayaa jira tilmaamaan ku siinaya walaal falastiinaya oo khibrad weynna leh oo gobolka weliba ka soo jeeda puntland ninkaasaa la sheekaystay qolooyinka madaxtooyada jooga markaasuu yidhi waar guddiga garsoorkaan interested ku ahay maxaa loo dhisi laayahay ma rabno ayaa la yidhi waayo maxkamadda distoriga jidkaa loo mari doonaa taana weli ma rabno marka iniinta meesha taalla waxa weeye in la doonayo markii nin wasiirkoogiiya la keenay inuu noqdo ra-iisal baarlamaankii oo kharash lagu bixiyey nin yar oon waxba garanayn oon khibradna lahayn laga yaabo fahmadiisa kale inay iska wanaagsan tahay iyo dhaqankiisa kale in la keeno maxkamaddii ugu sarraysay waddanka waxaa la doonayaa labada arkaanood ee ka madax bannaan dowladda iyo madaxweynaha oo ah baarlamaanka iyo iyo maxkamadda sare in iyaka la hor keeno si hay usii diyaarsadaan jidka hay doonayaan inay maraan inay gobolladana gacmaha ku dhigaan inay doorashada laba kun iyo labaatankana sii sallaxdaan qastiga loo jeedaa waa taase maaha wax musuq maasaq la dagaalamaya ma laga yaabaa laakiin ma laga yaabaa duruufaha jira hadda wasiirka sida uu sheegay waxa uu sheegay inay duruufo adag dalka ka jiraan oo sida dadka dibadda jooga ay wax u arkayaan iyo sida iyaga gudaha ku jira ee gacmaha kula jira ay u arkayaan inay kala duwan tahay ma laga yaabaa duruufta waddanka inay ka duwan tahay tan guud ee ay arkayaan dadka qurbo joogta ah walaal waxaan kuugu jawaabi waxa weeye hadduu haysto walaalkay inaan dibadda iska fadhfadhiyo anigu waddanka in badan baan jooga dhowr bilood baan ugu yaraan sanadkii soo jooga dadka caadigaan la sheekaystaa dadka dawladda u shaqeeyaan la sheekaystaa dadka businesskaan la sheekaystaa macallimiinta iyo ardaydaan la sheekaystaa waxaan qabaa qaar fara badan oo dawladda ku jira ama villa soomaaliya faraya inaan anigu uga warroonahay gobollada waxa ka socda iyo waddanka gudihiisa waxa socda walaal waa mahadsan tahay haye cabdirashiid
horta dawladdan dawlad oo dal burburay oo hadda soo qabanayo oo weli xintii lasoo kakabaayo goboladii badankoodu ay iska maarata qaarna hadda dhismayaan qaarna ayaan jireen qaarna ay sida somaliland oo kaleba ay jamhuuriyadda dhan ku go-an ay leeyihiin dal noocaas ah oo maaragtay horta dawladdan madax u tahay ama ku magacaabanta inay dawladii nationalka ama heerka qaran inay tahay laakiin tagartoodan waa iska yar tahay culayshada yaalana taladay ka badan yihiin marka waxyaabo badan baa macnaha oli oliwaad ah oo macnaha oo priority ah oo in wax laga qabto loo baahan yahay amnigaasa kamida hay-adihii qaranka in lasoo celiyaa kamida marka maxkamadaas dastuuriga kamida dastuurka in in laisku waafaqaa kamida waxyaabaha marka asalka u ah horta dal noocaan oo kalaa burburay in dib loo katabo oo hay-adahaas ka maqan loo dhiso waxa weeye in hufnaan iyo sharciga oo aada iyo aad iyo aad loogu dhaqmo oo macnaha siduu u qoran yahay in loogu dhaqmo sida laga fahmi karana lagu dhaqmo qofka sansaankiisa xataa laga dareemayo sharci rabid iyo dadka waa laysku wado si dawladda ay u hesho ogolaanshaha shacabka iyo inta siyaasadda ku jirta iyo waxaas dawladdan marka waxaa moodaa xoogaha inay si ay u rabto inay sida hadda wasiirku sheegay madaxweyne iyo ra-iisaal ku celcelinayay runtii sida dastuurku qabo madaxweynaha shaqooyin kooban buu leeyahay sida dastuurka ugu qoran inuu guddiyaal maaragtay maxkamadahaas iyo maxaa la dhahaa dulalkaas ka shaqeeya inuu ka shaqeeyana sharciga awooddiisa kuma jirto ra-iisul wasaaraha hadda waxyaabaha uu wasiir xof u tiirtiirinayana awooddiisa kuma jirto awoodda fulinta dalkan waxaa isla iska leh golaha wasiirada golaha wasiirada leh oo wasiir xof uu ka tirsan yahay ra-isul wasaaruhuna uu gudsho guddoomiye u yahay laakiin ra-isul wasaare shaqooyin gooniya leh ma jirto hal cod buu leeyahay sida wasiir xoosh cod u leeyahay madaxweynuhuna shaqooyin si kooban buuba leeyahay oo ugu qoran hal dog buu ku qoran yahay oo dastuur kamida shaqooyinkiisa marka horta arrintan ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha afka lagu celcelinayo dalkan macnaha shaqo dastuurkiisa wuxuu qaba maahan dastuurka wuxuu qabaa golaha wasiiradu inay leeyihiin awoodda fulinta si go-aan si midaysanna ay codka go-aanka u gaaraan oo dadka u maamulaan iyagaa maamulayaasha dalka ah laakiin runtii maadaama dad laisku soo magacaabiyo ay yihiin waxaa dhici karta ciddii soo magacooday oo madaxweyne iyo ra-isul wasaare leh inay si ugu jajaban yihiin laakiin waa inay ogaadaan taariikhduna iyaga inay la xisaabtamayso shacabka iyo dastuurka iyo ilaahayna ayaga inay tahay horta cidda awoodda le marka madaxweynahan iyo ra-isul wasaarahan afka lagu celcelinayo aniga ma qabo waxaan qabaa golaha wasiirada inay dareemaan collectively mareykanka waa taqaanaano ha waa- waa mahadsanta cabdirashiid ay eel leeyihiin madaxweynuhu haddii ka shaqeeyaan golaha Ha.
wasiirada oo kale madaxweynaha xataa karaan ceyrin kara markaa inkastoo aysan dastuurkeena ku qornayn haddana golaha wasiirada awood bay leeyihiin waa waa kugu soo noqonaya cabdirashiid waa waa ku- waa kugu soo noqon doonaa waktigaan inay nahay awoodda inay inay awoodda gacanta ugu jirto oo wax dhaqaajiyaan haddii labada kun iyo labaatanka ay eh, soo noqon karaanna inay soo noqdaan waa rabaan ceebna maba ahanba qofkii siyaasad gacanta kula jira inuu rabo inuu sii joogo laakiin eh, waxaa moodaa golaha wasiiradana xoogaa si inay hadda sida wax ku hadlaayo kale ayagaa taladeeda aasa council ahaan madaxweynena tala ma lahan guddiyaashan iyo waxaas dhan waa oday guud oo goboladaas iyo inuu isku hayo garsoorkan iyo eh, iyo fulinta iyo sharci dejintuna dee wuu yaqaanaa wasiirku Waa mahadsanta.
yaqaanaa. In Waa ma- aad u kala Cabdirashiid.
baa rabaa inay dowladda bedesho lagamama rabo macnaha waa mahadsanta cabdirashiid haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socotiin waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdiraxmaan xoosh jabriil wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil somatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa macadka heritage ee magaalada muqdisho Een, waxaan rabaa wa- wasiir xoosh inaan siiyo Een, wasiir maadaama isbedelo ay dhaceen siyaasad ahaanna wadanka uu iska dhib badan yahay sida aad sheegtana xaalado aada u adag ay ka jiraan ma is leedahay dowladdu hadda marka laga soo tago wax bedel howsha ugu badan ee u taalla waxay tahay inay samayso duwa heshiisiin siyaasi ah oo ah in dadka ama siyaasadda ku jira iyo aqoon-yahanada iyo dadka kale siyaasadda daneynaya ama saameynta ku leh in intay la wada fadhiisato ay siyaasad midaysan la timaado oo dadka ka timaada makuu muuqataa baahidaas hadda Eh, falastiin eh, waa mahadsan tahay Eh, horta waxaan kuu sheegaa eh, friend Cabd- Al- cabdirashiid siduu sheegay sax waayo oo oo sida ku cad eh, dastuurka eh, madaxweynehana wuxuu leeyahay na na awoodo eh, prime ministerkan awood uu leeyahay laakiin yaanan iloobin eh, visionka madaxweynaha iyo iyo fulinta prime ministerka ayaa hagayso golaha golaha wasiirada markaan labada kusoo celinayo wax kale kama hadlayn waxaan ka hadlaya eh, eh, reformkan oo cadaalada hala sameey ah waxay ka socotaaba in madaxweynaha programkii uu ku galay electionka iyo eh, na programkii eh, na eh, na prime ministerka uu golaha eh, golaha shacabka uu geeyey markii lasoo eh, la ansixinayo saasaan aan ka waday mid aan hadaan usoo noqdo eh, aniga waxaan ku jiraa guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo wasiiro dhowra ku jiraan oo isnin walba shirta oo arrimaha ay ka hadashana ay tahay dastuurka dhamaystirkiisa election xaq ah oo aan aan lahayn musuqmaasuq si loo gaari lahaa oo qof iyo cod ah iyo na na sidii loo sameyn lahaa federationka siyaasad deganna looga abuuri lahaa gobolada iyo dowladda dhexe Eh, isniin walbaana fadhiisanaa waxaana kasoo qayb gala guddiyo kaleeto guddiga madaxa banaan dastuurka guddiga xuduudaha kasoo qayb galaan isniin walbaan fadhiisanaa wixii la qabtay iyo meesha la joogay aan laga hadlaa hadda weekan waxaan usoconnaa baylabaan usoconnaa in laga hadlaa ha guddiga aad sheegtay hadda waxyaalaha wasiir aan ka shaqeynayn waxyaalaha loogu talagalo waa inay keentaa siyaasad degan oo oo oo oo mataqaanaa xasilooni siyaasadeed keentaa laakiin laakiin wasiir Waxyaalaha halkaasaan wax kaa kale oo dhacayana weydiin waxyaala waxyaala Ha.
waxaa jira xanuun badan laakiin in la qabta ay tahay waxyaalahan hadda la sameeya kamid a oo oo isbedelkan maxkamadda ku yimid waa xanuun badan tahay laakiin isbedel kastaba xanuun u keenaa marka in aan fiirinana cabdirashiid mudu sheegaya sax waa wadan caadi ah ma nihin wadan waxaan nahay sidii tusbixi kala go-ay oo inta u baahan inta la foorarsado in laisku soo celiceliyo tartiib tartiib laakiin wasiir Marka, sida haddii hadda meel aad sheegtay walbaba aan aan aan ka fiirino Ha.
un eh, musuqmaasuq iyo ta kalena world bank iyo iyo iyo i m f ta waxay aada noogu amaanaysaa hadda oo aan ku jirna een, een, een habkii oo diinta loo ka cafin lahaa noogu amaanaysaa in musuqmaasuqa si fiican loola dagaalama wasiir wasiir waxaa jirta hadda waxaa sheegtay in guddi uu jira laakiin guddiga aad sheegtay ee siyaasadda loo dhan yahay waa guddi hal aragtay guddiga aan ka hadlayna waxay tahay inaad kusoo darteen dadka siyaasad ahaan aadan isku fekerka ahayn xildhibaanaa jira kasoo horjeeda xukuumadda ama aan ku feker ahayn aqoon-yahanaa jira oo waxyaabo badan idinku dhaliilsan si aa u ogaatiin waxa banaanka ka socda soo maaha xukuumaddu inay albaabada furto oo ay dadka dhegaysato adinka basa is dhegaysta guddiga loo dhan yahay waa guddi xukuumadda iyo dadka Okay.
idinku dhow ah okay marka waa isma waa islaan waa ismaan dhaafna umalaynaa guddiga kan waa guddi fulin waaye oo ah eh, wasiirada dhexdooda oo cabinetka dhexdiisa waaye oo eh, cabinet kastaba wuxuu qabaa guddiyuu qabaa kaas mogta laakiin midaana ah in siyaasiyiinta lala hadlayo waxaa jirta madal madal xamar ka furanaa jirto jidaan ma- madasha mataqaanaa eh, toosinta eh, siyaasadda oo ay madax ka yihiin siciid qorsheel iyo guley xaaji iyo oo laga qa- lagu qabto xamar eh, een, ah, bishiiba mar eh, wasiirada tagaan oo anigaan kamid ah waan laga doodaa wa- wa- aqoonis wadaarsan ku sameynaa fikrado badan aan ka- aan- aan- aanan kala qaadanaa marka micnaheeda ma aha een, een, waxaan qabanaa shirar badan waxaan kaloo sameynaa wasaarad kastoo jirto waxay xiriir la samaysatay mataqaana wasaaradda dhigeeda oo maamul goboleedyada ay la samaysatay madal ay ku wada hadlaan oo isku aragti ka noqdaan waxaasoo dhan ujeedada waxaa waa in la helaa siyaasada loo wada dhan yahay oo hal meel loo wada socdaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa profesor cabdi ismaaciil samatar walaal waxa weeye eh, riwaayadda w- ka jirta meesha dowladda lagu sheegayo filla soomaaliya haddii soomaali way soomaali way ka dheragsan tahay inay iyaku sheekaystaan inay iyaku isku meeraystaan waxqabad dibadda loo soo saaraana ma jiro marka marka waxa ugu horreysa waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay siday su-aashaada dhuuxeegu leeyahay maskax degan oo miyir qabta oo soo jeeda oo toosan in meeshan ay jirto oo hay u furan tahay dadkaa kala jeeday ama baarlamaanka ama cid kaleed ka dhawaajisay in la sheego welina tallaabo lama qaadin taasi waa ta koowaad wey waxay ku tusasaa sakhrada ka joogta magaalada villa soomaaliya ee la isku meereysanayo number two arrin weyn oo muhiima oo cabdirashiid ka dha- dhawaajiyey walaalkay oo ah arrinta waqooyi somalilan waxa weeyaan waxaan ogahay wararka ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee villa soomaaliya inaan weli tallaabo laga qaadin arrintaasi sidii loo gulogeli lahaa sanad iyo bar dabadeed markii dowladdan iyo madaxtooyadan la dhisay marka amuurahan had ka hadla sidee ah sidee baa loo galaa in dadkii laysku soo dhaweeyo oo loo heshiisiyo dadka caadigii ismuulayn waxa islaayay waxa weeyaan siyaasiyiinta iyo qabqablayaasha islaysay marka waxa weeyaan kuwii hore way dhammaadeen qaar cusub baa yimiday marka haddii aan la gogasha caynkaas ee madaxa bannaan ee waxay soo gooyaana hay ku tolan yihiin kuwa maamulka haystaa dib u heshiisiinna iman mayso midnimana iman mayso haddaan tilmaamo ku siiyo walaal maxaa loo farageliyey sidii xumeyda loo farageliyey galmudug waagii hore maxaa iminka loogu farajiraa gobollada qaarkooda kale waa su-aalaha la isweydiinayo haddii mathalan dad culamo ah oo ilaahooga ka baqanayoon siyaasiyiin ahayn iyo dad dhaqan soomaaliyeed yaqaan oon siyaasiyiin ahayn oo gobolladoo dhan ka yimiday oon qabyaaladi ku jirin waa la heli kuwa inta laysku keeno la yidhaaho bal arrintan dib u heshiisiinta innakaa nooga fara dhuubane dowladdu ha inii dhiibtee ka soo taliya waxaad ka soo talisaan ee distoorku ogol yahayna waanu ku tolanahay ra'yiga caynkaasa lama keenayo marka dhowr qof intay isku meeraysanayaan villa soomaaliya hareeraheega wanaag weyn oo dib u heshiisiin oo soomaaliyeed ka soo bixi maayo oo soomaali oo dhani hay rabto hadalkaygana waxaan ku gabagabayn u lahaa haddii la leeyahay cabdi samatar halkaasuu iska fadhiya oo waxbuu kusoo taagayaa waa la iska odhan karaa taas weeyaan laakiinse dareerka dareenka wadaninimo ee dadka u naxaya eyna dowladdu dhegaysanayn waa inay cid madax bannaan oo aniga oo kale ama cabdirashiid oo kale ka hadashaa haddaanaan ka hadal oonu dowladda shacabka u tunno ee waa do- nasiib daray noqonaysaa marka hadalku waxaa loo sheegaya runta waxaa loo sheegayaa maaha dowladdaa la Waa neceb yahay mahadsantahay.
maaha hebel baa la neceb yahay waar waxaan sidaasu ku sax yahay ha la sameeyo haddii la samayn waana dee ummadda ha loo soo bandhigo walaal aada u mahadsan tahay En, waxaan siinayaa cabdirashiid cabdirashiid maxaa xalka u aragtaa si loo gaaro xal siyaasi ah dowladdana haddii ay jiraan meelo ka qaldan looga toosin karaa iyadoo laftirkooda aan loo tusin in laga soo horjeedo ama lala dagaalamayo ama kursi lagu haysto maxaa xalka u aragtaa Eh, eh, waad mahadsantahay falastiin waxaan isleeyahay eh, horta dowladdan waa la doortay oo intay taxsantay baa la doortay Eh, marka mandate baa la siiyey oo marka xaq waxay u leeyihiin inay maamulaan waktigii la siiyey afartii sano loo qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo afartii sano loo qabtay xaq wuxuu u leeyahay inuu maamulo wuxuu kaloo xaq u leeyahay in loo xoogaa dee fursadna la siiyo oo aan eh, haanta ama maaragtay dhulgelik lala qabsan oo qofkii marka shaqadeeda loo dhiibo halkaa marsiya baabuurka iyo xagga marsiya xagga marsi aan loo oran qofkii maadaama la doortay oo uu tartamay eh, in fursad la siiyey iyo xukuumadda hadda waxaa isku tirsan yahay iyo ra-iisul wasaaraha oo waktigoodana ay aniga shaksiyan waktigooda inay dhamaystaanna waa ila fiican tahay in fursad la siiyana waa ila fiican tahay maadaama ay guuleysteen maraykankaba donald trump intuu guuleystay waa iyadoo la yaaban yahay waa geesaha eh, laga fadhiyaa Eh, taas marka horta xaq waa u leeyihiin labaada markay dawlad cusub timaado eh, inay iyagoo degdegsan oo bayr leh oo si maaragtay u maaragtay si maarata u faraxsan oo euphoria ku jirta ama maaragtay cirka ku faru xiran dowladaha dhan baa lagu yaqaanaa kadib markii sanad iyo labay ku miyeysan jireen kuwii hore tan hadda sidii horta xoogaa aniga weli buugaan iila tahay oo macnaha inay hadda degta iyo lama ahan iyagaa isla saxsan sida hadda cabdi sheegay iyagaa isku badbadan maxaa aniga tusaale ahaan magaalada hadda waxaan joogaa amar muddo dheer baan joogaa maxaa la dhahaa sanadka maraykanka iyo maxaa la yihahdaa maxaa la dhahaa guddoomiyihii hore jawaari iyo guddoomiyahan cusub iyo waa arkay laakiin ra-isul wasaaraha weli ma arag hay-ad weyn oo cilmi baaris oo xoogaal oo dalka joogtaan nahay fara badan fariimo waa u dirnay inaan hay ahaan inaan la fariisano ama forum uqabano oo waala si loo weydiiyo waa u dirnay madaxda xafiiska ra-isul wasaaraha waa fariin soo gaartay meel weli ma aan arag inuu magaalada la degan marka haddana shaqaarkooda gacanta kula jiraan laakiin midda ay dawladdu inay xasuusanaato ay u baahan tahay waxa weye maxamed siyaad barre horta dalkan cid consolidation of power waxa ay ayagu ku sheegaan bawarkan hanaaneynaa baan ka maqalnaa dadka maarata dawladda ka amaanta dhowdhow ama taageerayaashooda siyaad barre horta baawarka hanuun waayey malasana waa baawarka hanuun waayey maxkamadihii waa hanuun waayey ethoobiyan baa soo galay waa hanuun waayey soomaaliya horta qof xog ku xukumi karana ma jiro qof sir ku xukumi kara ma jiro sirna lagu xukumi karo iyo iyo iyo maaragtay macnaha inda sharcaad xoogna laguma xukumi karo walaalow unbaa lagu xukumi kara hadda maanta madaxweynuhu wuxuu fadhiyey ama shalay kenyatigii oo maaragtay iscadsiinhaya oo isku duceynhayo oo isaala gelinhayo aan is-imaansan dhahay raggii xukunka isku haystay oo madaxweynenimada ninkii isdhaarinhaya oo raayula odinga iyo uhuru oo iscafihayo oo isduceysanhaya markii warka dhameeyeen asaga waxay dhaheen iyo dadkaada saas kula dhaqan mar dhow asagay wax kaala hadleen hal waxaan kusoo gabagabeynaa dawladda waxay u baahan tahay baabuur laba iyo toban milyan oo qof oo soomaaliya ay isla leeyihiin oo qof kasta sheer ku leeyahay iyaguna hal hal sheer ay ku leeyihiin bay macnaha garawaliin ka yihiin qaar shir ka saaran yihiin qaar kabin ka saaran yihiin qaar daaqada haystaan laakiin waxaa moodaa inay baabuurka ayagu leeyihiin inay xoogaa u aaminsan yihiin oo dadkii oo dhahaya afgooda noo dhigay balcadan bay rabaan iska aadayaan marka looga hari maayo annaga haddaan bulsho reedan nahay kuwii ku horeeya runta usheegi jirnay ayagaa runta loo sheegaa kuwa ka dambeeya loo sheegaa shacabkaana hab noocaasa oo saas dadkii ugu horeeya yihaahdeen in layskuna dhinfiyo qolana gooni ay u sheekaysan loo baahan yahay sheeko guud in la wada yeesho aada umahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir xoosh maxaa xal isleedahay waa ay noqon kartaa si dawladdana hawsha loogu idmaday ay u qabato halka halka waxaa horta cabdishiid oo ku raacsanahay waxa waaye in xukuumadda wixii toosin ah inay dhegaysato wax meesha ku jiro waayo runtiina aniga waxaan ahay aada u akristaa hay-adda cilmi baarista oo heritage oo cabdirashiid madaxda ka yahay maalin dhowed markaan aan daafurkii dastuurka sameyneynana qoraaladoodii iyadoo buugan ah waa keenya oo dadka u qeybiya waana waana waana waana ka wada hadalna hataa inaan wada shaqeynaa waxaan rajeynana dialogue inaan la yeelana because waxaas waxyaabaha isoo qoran waa arkay wax oo constructive ah waa runta waxaa kusoo haray arrinta uu professorka yiro dib u heshiisiin culamaa udiin hadla keenaa anigu waxay ila tahay personal wadankan lix iyo toban dib u heshiisiin oo weyn uu soo maray saasoo kaleeta ah mararka qaarkood waxaa moodaa dib u heshiisiinta inay noqoto industry oo mar walba laleeyahay shir weynaa la qabanaya dib u heshiisiina yani dib u heshiis hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiir juxa markuu joogay waxaan umalaynaa inuu yiri siyaasiyiinta islaayay dadka isma weyn oo oo dib heshiisiina annaga laka hadda xalka weyn hadda waxaan u aragnaa heshiisiin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa maamuladaasna loo dhisi lahaa awoodda iyo iyo resourceskana loo loogu dhaweyn lahaa citizenka meeshuu degan yahay iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay degan yahin loogu keeni lahaa laga laga keeni lahaana xasilooni siyaasadeed maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe si gobol walbaba shaqo fiican uga socoto loo kobciyana mataqaanaa dhaqaalihii securitygina loo wada sugaa yani sababta loo sameeyey madashaan hadda madashaan amniga qarankana saas waa amniga qarankana waa looga hadlaa waxyaalihii federationkana waa looga hadlaa sida hadda aan baydhabo ku sameynayno usbuucan hadda soo socdo ka bilaabato axadda marka middan kaleeta ah oo lagu soo celceliyo ah ninkaan wax kabada la keena dhalinyaro waa in la in la moogaado ma ah wadankeena boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro waa maanta waxa waaye damaar fact waxaa loo baahaya inaan inaan inaan wareejinaa mataqaanaa maamulka aan ku wareejinaa dadkaas ay qabtaan xukunka qabtaan dad da- uu ku jiro guddoomiye oo kale ku jiro ayaa baraaministero soo noqdeen marka ma u malaynaya inay tahay taas wax dhibaato ah waa mahadsantaa n haye professor cabdi ismaaciil maxaa xalka u aragtaa su-aasha ugu xalka dambaysa waxa weeye arrinta dhalinyarta dee malaha wasiirku waa duqsideeda oo kale malaha isna jegada inuu dhiibo weeyaan kaftan ahaan nin eh, labaatan iyo soddon jira inuu dhiibo Eh, laakiinse markaynu ka hadlana dhalinyar waxa weeyaan eh, shaqooyin fara badan ayay dhalinyarta looga baahan yahay xoog baa looga baahan yahay maskax baa looga baahan yahay laakiinse waxa weeye ninka mas- mas- fadhiisanaya maxkamadda ugu sarreysa waddanka waa inuu khibrad leeyahay waa inuu soo maray maxkamado waa inuu kasoo shaqeeyey garsoor kasoo shaqeeyey laakiinse m- nin aan intaaba mid lahayn Ha.
waa nin yaroo Xal- dhalinyaro halka aan wanaagsan u baa laga gudubno yaaba ha halka aan u ase gudubno halkaasaan ku dhaafana halku waxa weeye qof experience le waaye araga oo waxaan kasoo shaqeeyey kow meel meel walba in loo dhiibo ta labaadna waxa weeyaan markan ka hadlayo guddi eh, dib u heshiisineed ma aha kii guddigii cali mahdi iyo guddigii cabdilaahi yuusuf sameeye iyo waxaa kama hadlayo anigu dadku isma layna waxaa isleeyay siyaasiyiinta islaysay iyo qabqablayaasha islaayay marka waxaan u leeyahay culamaa uddiin aan siyaasiyiin ahayn jagooyin siyaasiyiinna aan rabin ilaahoogana ka baqanaya iyo dad dhaqanka soomaaliyeed si wanaagsan u yaqaano fa- masalan hadraawi oo kale ama guurihii aawe gacantii dheerayd sheegay ka mid yihiin in lasoo xulo oy madax banaanaadaan oo la yidhaaho sidii lagu dhaqmi lahaa layskugu keeni lahaa dadka ininku ka soo taliya waxaad soo goysaana dawladdu way ku tolon tahay maaha dad iyaku islaayo laysku keenkeenayo waxa weeyaan qorshihii strategigii waaye dawladdan waxaa ka maqan uu xalku yahay ama siyaasad dibadeed ha noqoto ama siyaasad gudaheed ha noqoto waa wixii maalintaa lagu soo toosay strategies policy strategies Mhm.
maba lahaba balwa kaasa ha laysoo hordhigo waa mahadsan tahay n aada u mahadsan tihiin n adaa mudan walaal falastiin adiga haye, waa umadsantay kulli asalaamu calaykum Waalaikum salaam. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti inoogu ahaa wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan xoos jibriil brofesor cabdi ismaaciil samatar oo wax ka dhiga jaamacadda minnesota iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa machadka heritage oo isna ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo